Khamaarka wayboto diin iyo dhaqan toona benayna, waana waybo qofka dheelow toomarka horusa anka faa'iidayna waana anka baraarugsanayna bilow shay. Dhalinyarada geekaya eedan isticmaaleen wana kasbad oe application yo ka dhex jiran geemam saasaatowna lakusaadaaliyo ciyaarah taasoo inta badan yo lan aragaana qofka faa'iidi dadka dheelow oo yoon badinyan dhalinyaraya sheegay inyo inta badan yo an ku helaana wal faa'iide laakiin yo maalin un rajeeyan inyo ku helaan beesidayo dhikadanta ku badan qaar ku mid a dhallinyaradoona ku waraysanay dhibaatada wanakisbeedka yo sheegay in dhammaantiyo dhibaatooyinka qaban arrintuun qaarshoon iyo isku dhaafa lahaayeen haddiiyo maalin wal beese faylo ku helaan ne horta iyadan maadsanta may buu ahaa magaa wana kasbid markala dheega may buu ahaa qofka lanki dheelo horta mayba dareeme xaalada badana dareeme waayo qof ameerikaasi inshaada kun dollar sibis mushaarahan kagaada wana kasbid laka dheelo mar mar walna un ku helaan incase haddii aad boqol dollar geeg wana kasbid geliida lama boqol mise shan boqol dollar aad ku hele hitaa meel koo ka bahan ma ogaadaasaniyow marka tusaalahan haddii beesada profetka meelo ka jarta aad hitaa wal helo koy halaba miskala beesadunki ka jarto walkalka sidee lis erta ma ku jiifada korta dhalinyarada in shaqa lang abuura ay shaqa laanta sheenasani oo qofka gamaar dheela marka in shaqa lang abuura job creation la sameeyo dowladda la kooyta qorshe oo dhalinyaradaas shay laka mashquuliyo ama laku kuwaaciyo inyo gamaarkaas dheelan marka taasna may rajeynay haddii dhalinyarada badan iyo dhan ma ay hataa iib kumid ale haddii shaqa la siiyo iniyo isii xaadi lahaayeen aragteeda walbarashadeena horanweedi lahaayeen waqti joonan dhumi lahaayeen tan kale dhalinyarada ini laka wacyigeliniyo walbaradan qofkooba walbaradoo wal ogaada badanaba gamaarma dheelow markuun dhanka walbarashadana ini laka wacyigeliy dhanka kale oo aragteeda shaqadana in xoogga la saaro dhalinyarada shaqa abuurlan sameey lamadaas siyaabada may isera kore iniyo iniyo aragteeda kukahiro koran oo mise ka rooji koran ini gamaar dheelan itan kale khasaarooyinku isileena may ku mid ahaa xeshoodlaan laga meeragaase todobsahminula marow reerkaasku iifta teleefonka sida boqol mara ku weerow danwiingna makoole nusko doorar ku warse masaalko doorar ku warse dhalinyarada xeshoodlaan taasna ley khasaarooyin badan oo antilaan koobkoona ley waana may rajeeya in halkaas isa tirtirama anor dadka hanuunka dhiiridoo mahayna laakiin meelay game iyo halkaas dhiilo waalan dabeecad le dabeecad laan waa leeyahay dabeecad laanaha kale hanuu sawir malihi maba sugu korob hanuuba ihtimaam masew laakiin dhalinyarada widaayaalka ee badana dhiilaan insha allah waan meerajayn ilaahay ku midoobay laakiin khasaaro badan oo dalaan koob korna leey dhalinyarada qaar ee sheegay in arrintuun iyo sababangata shaqalaanta ku jarta dalka laakiin cabdilmajiid oo kumid eh haldoorka baydhaboya sheegay in weli jeeya jarti dheelitaanka qamaarka qaarkoodna hantidiyo ka waaye kasokow inay dhibaato iyo maaragta ay dunuub leeyihiin oo ilaahay kaaga caroonayo oo maaragta cadaab lagu mutaysan karo haddana waxa ay maaragtahay saameyn toos ah oo qaldani ku leeyihiin nolosha aadanaha ilaahay aayad qur-aan waxa uu ku leeyahay inama alkhamru walmaysiru walaslaamu rijisu min camali shaydaan faajtanibuuh waa sidaas wixii laynaka xarim yeelay waxay nolosheena maaragtahay saameyn xun ku leeyihiin marka aan ku dhaqaaqno ilaahay naga najeeye eh imisaa nin fariida furyaalba lahaayoo fiyad maamulayo heebadii ka leefay oo jidadka foori la jiifa dad badan oo ayna naqaano ayaa maanta jeelalka ugu jira xoolo islaameed oo ay qamaar ku dheeleen dad islaameed oo xoolo ammaano ku ahaa gacantooda ka baxayo qamaar lagaga dheelay baa maantay maryaha xoortayo magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya jooga qofka marka uu qamaarka caadaysto oo dhigta ku noqdo waxa uu dhigayaa uu saaranayaa wax allaale wixii xoolaa isaga uu haysto marka ay ka ilaadaan waxa uu u kacayaa wax kasta uu heli karo oo qof islaameed leeyahay si kasta uu kaga heli karo ayuuna kaga qaadayaa dadka isticmaalo application kunyo inta badan waybayo anka qanacsanayne isticmaalka application kun waynayo rajeeyna maalin inyo isku dhaafaan kureed markiyo beese badan yo ku helaan